maca baqaa'i suurati alkhadi khadka suuradii iyo shakrigii uu lahaa baaqinimo ay baaqatay iyaday jirto fi siyaaqi siyaaqi iyo si uba socday ama dee laftiga looguma dhawaaqaye loo qorayey mee loo qorayey fain kaana dalika hadduu taqyiirkaasi yahay binisbati ila naqdi xagga dhibca waxaa taqyiirkani ku yimi falmusaxafu waa nooca musaxafka la yidhaah wain kaana hadduu yahay binisbati ila shakli marka xagga xarakada la eego ama xaraka uu yahayna falmuxarafu waa nooca muxaraf lagu magacaabo wa macrifatu hada nawci muhimatun noocan oo macrifo iyo aqoon loo yeeshaa aad buu muhim u yahay nooc kale oo mukhaalafo imika halkan sheekhu inoogu sheegaya weli qismigii toddobaad ee mukhaalafadii baa inoo socda raawigii baa dadku siday ku wariyeen si ka duwan ku warinaya ee laakiin dee asbaabihii mukhaalafadaas baa kala duduwano waatan dhowr sababood aan soo aragnay matalan waa maxay kani inta badan dee asaaniidda iyo mutuunta waa kuba yimaadaayeen xadiidkii bal ka soo qaad sanad ahaan haddaan soo qaadano ayaa lafdigan si dee ay loogu dhawaaqi jiray ama loo qori jiray isagoo si horta loo qori jiray isagaba qoran ayuu raawigani dee waham ahaan iyo qalad ahaan ayaa taqyiir xaggiisa ay kaga imanaysaa iyo doorin oo xuruuftii qaar bedelay xuruufta wuxuu u wadaa bal matalan si uu inoo sheegayo dhibcihii ayaa isbedelaya iyadoo shakliga si hore un uu qormayo sin waayo waxaan naqaanaa dee xuruuftan aan ku naqaanaa naqaanaa xuruufta nijaayiga carabida xuruufo dhowra ayaa isshabaha xagga sida loo dhigaya waxa kala duwaa waa dhibcaha ay leeyihiin ba iyo ta iyo ta sibay u wada qoran yihiin jim iyo xa iyo kha sibay u wada qoran yihiin daal iyo daal sibay u wada qoran yihiin ra iyo za sin iyo shin saad iyo dood markaa markaa dee xuruufta badankooduba waxyaaluhu baa kala duweye inta badan waa isku suura oo suuray ku wada qormaan had iyo goor ama laba ha noqoto ama saddex haba noqoteen marka maxaa dhacaysaa iyaday waxaan iyo waxyaala dee waham ay tahay iyo dabdili uun waxaana dee waa cilmi aada u ballaadhan oo dee dabdintuna ruuxu inkastoo xaafiye haddana waxyaalo way kuba imane iyadoo si aanay xuruuftii isbedelin ayaaba dhici karta inay dhibci isbedelaan matalan ka soo qaada raawi lagu magacaabaye bishre lagu magacaabayey oo nin ruwaadii ka mid ah halkii dee uu fula bishri uu ka ahaa ayuu busrin yidhi si un bay wada qormayaan qoraalkii isma bedelin laakiin maxaa isbedelaa dhibcihii tani bishri bay ahayd shiin bay ahayd isagiina dee kolkol inay far bay wax ku qoranayen waxaa dhici karta inuu kitaabkii ama wax laga ilabaatan khad ama bacio kutubtii kuba badan aan arkayno waana tan sababta loo odhanayay dee waa in laga qaata raggii waxaan ahlal itqaan ahaaye xufaadda ahay wax dabdinaya afkooda in laga qaatay kutub wax laga qaadan in la ictimaadsan qaladkii baa badnaanaya taas farma waxbaa laguba qoranaya dadka isku khad maaha marka halkay bishrin ahayd ayaabuu busrin yidhi sanadkiibuu saa kuba wariyey ninkii marka meesha maxaa dhacay tagyiir xaraf xarafkiina waa suuradii khadku waa baaqiye dhibcihii unbaa isbedelay taas waa mid kolkolna xagga shakliga ayaa tagyiirku kuba imanayaayo weliba taasi waa ta aada usii badan oo dee kutubtana inta badan dee lamama xarakayn jireen bal qur-aanka ugu horeyntii iyo markaa dhibca iyo xarakatoona ma lahayn markii ugu horreysay saxaabada ay qoreen dhibicna ma lahayn xarkana ma lahayne dee waa xifdigoodii iyo dee kollay macrifadoodii luqa ahaaneed iyo wixii baan dee khada ay kaga baxsanayeen mar dambe ayaa umuurahan laguma wada kordhiyeen ayaa ka soo qaad magac in la yidhaaho nin ruwaada ka soo qaado waa magacyada tasiir iyo takbiir ku kala duwan asiid iyo usayd ruwaadda intaba asiidna waa jiraa usaydna waa jiraa haddaba ka soo qaada raawigan inuu ahaa magaciisu usayd ibnu xudayr saxaabigiiba markaa nin ruwaadii ka mid a ayaa markuu sanadkii sheegayo asiid ibnu xudayr buu noqonaya asiid ibnu xudayr markaa muxuu bedelay kelimadii sideedii bay u qorantee xarakadii baa isbedeshay uun dee waada khada ninku ninkii maha markaa ruwaaduna had iyo goor culimadna dee mu'talif iyo mukhtalifka oo waxyaalaha ay doonaan inay aada ugaba dabdiyaan iyo kutubta kale ay tasxiifka uba dejiyaan si ruuxu khada ugaba nabad galo waana had iyo goor wax ninka aan caad u sugin qaladkiisa kuba yimaado dee imakaba haddaad khudaba iyo cid kastaba iyo aada dhegaysato had iyo goor oo qalad noocaasoo aad badan baad dareemi kartaa ruuxii dee ilmaam waxyaalaha uba lahaa ama ruwaadda sidii loogu dhawaaqaya iyo taasay tahy waa aad iyo aad wax isaga badan weeye wax sahlan maaha marka suuradii khadku waa baaqi xarakadii baa isbedeshay haddaba eeg haddii taqyiirka raawigan eeg marka raawi ruwaadii kamidayna waa lala wadaagsado barhkood si sawaabkayd bay ku wariyeen haddaba nin ruwaadii kamid ah dadkii ku khilaafay oo iyagii u ku khilaafay markaa khilaafitaankiisaa la eegiyo hadday tahay dhibcii waxa isbedelay eeg dhibcii waxa isbedelay ee qaladkii sameeye dhibci uu yahay waxaa lagu magacaabaya musaxafka kaa la yidhaha waa nooc musaxaf la yidhaha haddii waxa isbedelay xarakada ay tahay kelimadii kolley sideedii bay ku baaqi tahaye waxaa la odhanayaa kaasna maxay noqon waa muxaraf marka waxaa jirta waa laba noocoo kolley culimada qaarkood sida ibnu salaax iyo iyagu nooc keliyay ka soo qaadeen oo musaxafun bay wada yidhaaheen xaafid ibnu xajar baa tafriqadan leh ee qolooyinka dambeeyeyna way kuba raaceen bal wixiisan ee qalad raawdyadayo ah ee xagga asmaada mutuuntuna way kuba timaadaayeen haddii waxa isbedelay dhibcaa yahayna noocaa musaxaf baa la yidhaha tasxiifaad iyo dee tasxiif iyo waxyaalahaasna aan hadiyo goor nagu badanna waa tan arag in haddii ay tahay xarako waxa isbedelayna muxaraf baa la yidhaha maha asmaada un asmaada waa iskaba badan tahay in waxa weeyaan taxriifka gala iyo tasxiifka gala mutuubtana u gala matalan xadiidkii ahaa saxiixa muslim kuma sugnaa man saama ramadaana waatbacahu sittan min shawaalin kaana ka siyaami dahri laftigiisu ahaa nin abubakr suuli la odhan jiro o ruwaadii kaba mid ahbaa xadiidka muxuu ku wariyey man saama ramadaana waatbacahu shaya min shawaal halkii sittan ayaa taxriif galay waa si ku wariyey shay-an bay noqotay wax shawaal kaa mid ah de haddaan eegnan xurufihi shin iyo sin sibay u wada qormayaan ta'di iyo ya-di sibay u wada qormayaan wax shakligii wax weyn oo isbedel ma jira dhawaaqii baa isbedelaya xurufihi waa tasxiifkan oo kale bal markaa taas oo kale tasxiifka waa badan yahi bal masalan xadiis ahaa jaabir bnu cabdillaahi warinayay oo uu lahaa rumiya ubayun yowma axsaabi calaa akxali fakawahu nabiy ana ubay ibnu kacaba maalintii axsaab leeb kaga dhacay ama lasoo ganay dee markii lais ilaalinaya gaadhka laguba jiray agxal waa xidid meelahan xididoodan dee markaa gacanta mara oo kale adigu markuu gacanta mara ah agxal laydha manaa jir kalena dee waa kolley magac kaluu yeelanaya markaasaa rasuulku gubay xadiidka saasoo ah rumiya ubay maxaa lagu wariyay xadiidka bacda ruwaad ay ku wariyeen rumiya abi yowma axzaab ubayun halkii ahayd bal waa eeg de markaani xarakaysnayna qaladkana waa kugu imanaya adigana saadaas waa loo akrinaya markaa wixii lagu xarakaynayo shidadii haddaan rumiya haddii markaan xarakadii jirin de ninkii xaqiiqada la socday umuuraan fahmayey mooye sax waa rumiya abi buu odhan waana la yidhi aabahay aabihina maba noolayn uxud baa lagu dilay jaabir ibnu cabdillaahi isagoo markaa maba noolayn markaa arag waa taxriif marka wuxuu leeyahay shakliga iyo hadiyo goor waa wa aad iyo aad qaladadu inta badan waa meelahay kaba yimaadaan ee u badan ay dadkuna tahay ee kolley mutalif iyo mukhtalifkana culimada aad bay u cinaayadeen kutub gaar ee waxyaalaha ku ururiyadu sheekhu inoo ishaari doonaana way jiraan taas baaba u yidhaaheen muhim kol kol baa taxriifku xagga macnaha kaba yimaadaayo iyadoo laftigii aan la bedelin baa macnahaan loo bedela taasna waa iska dhacdaayo bal matalan xadiidkii ahaa rasuulku saxiixaynba salla ilaa canaza canasada waa ulmala isag waran yara ama murjinka oo kale ah oo rasuulku markuu meel banaan joogo u dee kutubkan iyo sutro si uga dhigto hortiisa looguma taagi jiro o loo qaadi jiray canase xaggeed buu utukaday macnuuna maaha iyadaa qiblo wahayda xaggii qibladay ka xigtoo sutru kaba dhigtay nin imaama oo aimadii muslimiinta kaba mid a oo waxa weeyaan de waa abi musa alcanasi bal markaas oo ragga sagaalo oo bukhaari iyo muslim ku wada sheekhyo ama sagaal sheekh oy ku wada kulmeenna ka mid ahaa cowd oo caalim ahaa ayaa wuxuu taxriif macnawiya ayaa kuba yimi oo laftigii ma bedelin ee wuxuu u qaatay canazadanba reer canaze laydhaa inay tahay canazo waana qabiiladiisii isaga ose wuxuu mo fahamkiisu suu markaa noqday de waa intaas bashar weeyo markaasa waxaa laga soo noqday inuu yihi naxnu qabiilatun lana sharaf sallaa ilayna rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ama laftigii canaze ee murjinka ahayd buu uqaatay qabiiladii inay tahay o kale kaasna waa tasxiif macnawiya ama taxriif macnawiya laftigiisma bedelin marnar shakligiisii bal haddaba noocaas musaxaf iyo muxaraf sidaasay kala yihin waana takyiir waana wax dee had iyo goor qaladadu meelahay kaba yimaadaan wa macrifatu hada nooci muhimatun noocan garashadiisu muhim bay tahay aad bay muhim u tahay buu leeyahay waa aad buu muhim u yahay oo waxa weeye had iyo goor dee qaladkaa kaga yimaado markaad garato aqlaadii baad kaga baxsanaysaa taxriifkii baad kaga nabadgelaysaa bal taas oo kale ad kaga nabadgelaysaayo bal markaa tan bay aad bay muhim u tahay oo dee ruuxii waa in loo cinaayoday tahay de halkan waa ishaara uun xataa kutubta ka waaweyne musalaxa ee nooc ahaan usoo dhigatay waa amsilo kooban uun ee kutubta gaarkay ku gaar yeeleen baa khaasatan dee ah faa'iidada weyn leh waqad sanafa fiihi waa alifayo noocan alcaskariyu imaam caskari lagu magacaabaa kitaab buu dejiyo magaciisuna waa ka xasan ibnu cabdillahi bn saciid alcaskari baa la yhaha saddex boqol iyo labiyo siddeetankii buu dhintayba ayuu halka hoose inooguba qoran waxaanu tarjamo ku leeyahay kitaabka muntadim la yidhaha wa waxaa le waa kitaab madbuuco taariikh oo uu leeyahay waxa weeyaan uu leeyahay ibnu ljawsi iyo bidaaye nihaayihii ibnu kahiir marka saddex mujaladna waa lagu madbuciyo kale anigu mujalad baa iga maqan oo labada mujalada hore ase ka saddexaad baa iga maqan waa kaas kalley waxaanu leeyahay qayb kale oo uu shicirka iyo tani waa ta xadiidka intii uu ku gaar yeelay wixii tasiif ee xagga shicirada iyo asmaad iyo waxyaalaha dhacayna kitaab mujalad oo gaara oo isagana la madbuciyo masriyo horta lagu madbuciyo dabcadan arkaya amaan haystay moy horta waan haystay imika warmahayo inay ma ku jirto kutubtayda taas oo kalena waxa weeye waa leeyahay wadaara qudni daara qudna kitaab buu leeyahay wakayruma iyo kayrkooda ujeedadu rag culima ah ayaa tasxiifaadkii culimada ka dhacaya xataa ka daara qudni waxaa qur'aanka wixii tasxiif ee barhkood kaba dhacay ayaa uu ku soo arori ayay ku ururiyeen bal markaa taasaa jirto adigu waa nooc muhima wa aktaru maa yaqacu fi mutuuni bui waxa u badan ee uu dhaca tasxiifani waa xagga mutuunta waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa fil asmaai asmaada uu dhaco allatii asmaadaasoo fil asaniidi asaniida kuba sugan asmaada iyaduna ku sugan asaniidana inuu dhaco la arkaa isna dee kole waa dhacaya waana jirtaa u dhacay oo u dhacay lakiin wuxuu leeyahy ta kalaa kaba badan oo mutuunta oo dee kole kutubtaasna qayb dhan wixii dhacay ee tasxiifaad ahaa way bal matalan ay sheegaan had iyo goorna waxyaalaha laga nabadgeli karaa waa ruuxu horta marka hore inaanu kutubtun gaar ahaan ictimaadsane bal ciddii macrifo u lahayd waxan uu kaba qaato dee kolley ciddaasu lama wada ictimaadsan karo kutub lagama baxsanayo waa la ictimaadsan oo cilmigi waa badan yahay be laakiin marka hore asaasiyaadkiisa hore o dhan iyo dee wixii markaa aada loogu baahnaa inuu xaggaa ictimaadso si uu tasxiifaadka uga nabad galo kutubta caynkanna u cinaayo dad walaa yajuusu tacamudu takyiiri suurati lmatni wallah subxana watacala ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص وحر الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز مبنانا تعمد تغيير صورة المتن متنغا صورة دي سي اولها دور لدورية بدر لو بدر لو عمدية مبنانا مطلقا السلحان نا سنكم مبنانا حديثكي ama matnigii oo si uu ahaa laga bedelo oo laga dooriyo dee ti aynu shalay soo marnaaba soo gelaya tasxiifkii iyo taxriifkii iyo ka ruuxii hadduu qalad iyo sahwi ugaba dhacay taas dembi uga iman maayo ruuxa marmar uu ka dhaco taxriifka ama tasxiifkaasna bashar inkastaba xifdigiisu iyo fahamkiisu haba sarreeye kollay qalad marar ka dhaca lagama waayo laakiin hadduu ruuxii dee ay taasi u noqotay wax ku badan ayaanu u noqonayn riwaayo ehel iyo ruux lagu kalsoonaado tiisa la qaata aanu noqonayn bal taas waa mid laakiin ruuxu inuu u badrheedho ama taqdiim iyo taakhiir ha noqoto ta markaa taqyiir iyo saas suurooyinkiisii ama dee shakli ha noqoto waxa ha noqoto dhibcii haba noqotee bedelid la bedelaa taasi wax banaan maaha bal imika tan siaasaan ku dayna waaya xaggii ikhtisaarka iyo alriwaaya bilmacnaa dib buu u keenayba walow matni ahaan marka hore haddaan sharaxan yari soo dhexgelin dee aan ku dayn laynun masalada dee baabka ikhtisaarka iyo riwaayada lafdigan mutlaqan haddaanay soo gelinoo la odhan lahaa bal bal marka marka mutlaqan lagaba saaro ruuxii dee aqoonta lahaa iyada laba xaalo way u bannaan tahay wixii aanayn uma bannaana imaka sharaxii baa wuxuu keenayaa lafdigan mutlaqan iyo inta kale inaan kala saarno bal haddaba ruuxa in loo badrheedho matniga suuradiisii bedelin la bedelaa taasi wax bannaan maaha walaal ikhtisaaru gaabsasho minhu min almatni matnigii waxa weeyaan lasoo gaabiyo wax inta laga soo goosto oo lasoo gaabsado binaqsi nuqsaamin waa isagii oo dee matnigii wax ka mida lagaba tegay oo in ka mida lasoo goostay oo intii danta loo lahaaba ah taasna wax bannaan ma aha walaa ibdaalu lafdi lafdigii oo la bedelo almuraadifi muraadifka ee lafdi kale la macno ahaa bilafdi lafdi lagu bedelo almuraadifi low isaga fangelaya ama isaga ay isku macno ahaayeen taasna ma bannaana ilaa licaalimin ruux aqoon u leh bimadluulaati alalfaadi alfaada madluulaadkeeda waa de alfaada waxaa loogaba jeedae macnaheeda ahaa ee maqsuudkeeda ahaa taas oo alfaadda waxyaalihi ay tilmaamaysay madluulaadkeeda waa macaanideedii aqoon iyo macrifo weyn u leh wa bimaa kiina macrifo u leh oo garanayo aqoon weyn u leh yuxiilu bedelaya almacaaniya haddii bal marka alfaadahan iyo waxyaalaha marka ay yimaadaan macnihii hore maqsuudkaa uu isbedelayo ee macnihii bedelaya markii hore ay cibaaradu lahayd ku isagoo aqoon ule mooyaane cala asaxiixi weliba taasna waxa weeye waa qowlka raajixa saxiixa ah fi lmasalatayn labada masalo bal halkani kolley waa masaa'il dee istidraad ahaan calaaqada ay la leeyihin axaadiisa laynoogu sheego walow dee masaa-ishan fiqiga ay iskaba yihiin markaa suurada hore waxaan nidhi horta inuu ruuxu u camdiyo inuu taqyiir ku sameeyo suuradii matnigu lahaa oo taqdiim iyo taakhiir ha noqoto xurufihi ashkaarihi iyo waxyaalihi haba noqotee taasi waxa si guud u bannaan maaha marka muxuu haddana inoo raaciye laba masalo inoo raaciye halkan uu leeyahay fi lmasalatayni masala waxa weeye ikhtisaaru lxadiid xadiidki oo in ka mida lagu soo gaabsan waa xadiid in ka mida aad ku soo gaabsanaysid inaad iskaga tegaysid taas waa mid masalabada labaadna waa alriwaayatu bilmacna xadiidkii oo ama matnigii oo laftigiisii aan lagu warine macnihiisi aad kuba warisid markaa labada masalo weeye imaka labada masalou sheegaya marka waxa weeyaan uu sheekhu yidhi halkan marka ay tahay masalada ikhtisaarka oo xadiidkii oo in ka mida lagu gaabsado oo markaa la nuqsaamiyo xadiidkii iyo masaladan ay tahay alriwaaya bilmacnaa sa u kaba cabiray lafdigii oo lafdig la mida laga lagu bedelo waa lafdigii oo lafdi isagii la mida xaggii macnaa kula mida lagu bedelaa wax bannaan labada suurana ma aha ruux caalima aqoon weyn luqadii carabeed ule iyo dee waxyaalaha oo aqoon ule wixii bal macaanidu marka haddii aad halkan kelimadan kelimo kale meesheed la dhigo ama waxa weeyaan haddii laga wixii wada socday la kala reebo wixii macnuhu isbedelaya doorinaya iyo waxaan dee macnihii uu dalaaladii ay sidii horun ahaanayso wax nuqsaamoo dalaaladii iyo wixii uu inoo faa'iideynayo kuba imanaya aanu jirin ruuxa kaa kala garanaya aqoontaa ule mooyaane ruux kale ma bannaano weyo uma bannaana welibana kacaynkaasa inay u bannaan tahay oo ninkaa caalimkaa ikhtisaarkiina uu u bannaan yahay alriwaaya bilmacnaana ay u bannaanaanaysaa iyaduna waaba wax khilaaf kuba jire waxa weeye inay u bannaantay waa qowlka saxiixa waayo waxaa jira qowlkaa muqaabilkiiaho culimmada qaaru ay kuba tegeenoo aanay asal ahaan ama inkastaba aqoontiisu ha sarraysa aanay u bannaanayn xadiidka inuu macnihii ku wariya lafdigii inuu ilaaliyaa waayo hadiyo goorna alfaadahan laba la yidhaha luqada carbeed waa mutaraadif oo waa isla macne inta badan furuuq baa udhaxaynaysa waxaa dhici karta inaan laba helin laba lafti oo dee si kastaba iyo wej kastaba isku macno oo kan kale macnihi inuu yeelanayo wax lagu kala farqin karahayn ama furuqyaanay udhaxayn inay taas yaaraataaba dhici karta xagga ikhtisaarkana xadiidkii isagoo dhan uun waa in la wada sheegay aan waxba laga soo gaabsan ayaa qowl kalaa jiraa ee markaa ruuxa caalimkaa inay u bannaan tahay waa qowlka saxiixa labada masale laakiin saa kagama hadhayo ee u bastinaya labadoodaba markaa wuxuu yihi marka fi lmasalatayn labada masalo waa masalada ikhtisaarka iyo masalada alriwaaya bilmacnaa ayaa uu kaba cabiray ibdaalu lafdi lmuraadifi bilafdi lmuraadifi lahu taas weeye marka labadoodiiba waa kan inoo sheegayo wuxuu yihi ama ikhtisaaru lxadiidi xadiidka gaabsigiisii lasoo gaabsanayay ee in kamida waxa weeyaan la qaadanayey waxna la yskaga tegayey faalaktharuuna culimmada intooda badani calaa jawaasi ikhtisaarkaas inuu bannaan yahay ayay ku tegeen oo ay qabaan oo ay culimmadu dee intooda badan qowlkoodu waxa weeye waa inuu ikhtisaarku bannaan yahay laakiin bishardi an yakuuna inuu ahaado shardinteed alladii kii yakhtasiru soo gaabsanaya xadiidka caaliman ninkii jaahilka ahaa waxaan kala maarmi karahayn oo isku xidhan oo hadhow haddii laga kala tagana xadiidka dalaaladiisiba ay meeshii ka baxaysiiyo macnihii maqsuudkaa ayuu ka kala tegaya uu kala goynaya ee waa kii caalimka ahaa ee uu kaba cabiray dee kaas bima yuxiru lmacaani lianna alcaalima ninka caalimkii laa yanqusu ma nuqsaaminayo min alxadiidi xadiidkii kama nuqsaaminayo ilaa maa laa tacalluqa lahu wixii aan tacalluq ugu sugnaanin un mooye bimaa yubqihi waxaan uu kaba tegayuu baaqia yatruku ee minhu xadiidkii kaa mida oo ninka caalimkii waxa dee isaga ay uguba bannaan tahay hadduu xadiid wada socday hoo dheeraa in ka mida soo goosto isagoo usoo goosanaya dee waktigaa inta xaajadiisu ay tahay xagga istidlaalka iyo istinbaadka intan weeyeynta kale waxaa dhici karta mawduuc kaleba inuu xadiisku leeyahiyo macno kale faa'iideynayo kii uu markaa halkan uu soo qaatayba xadiidkaan ahayn haddaba ninka caynkaasi xadiidka wixii aan dee tacalluq ku lahayn calaaqa la lahayn waxaan uu maanta baaqi yeelayo waama de waxa weeyaan daynayo kollay shuraaxdii ama xawaashidiisa lafdudurar iyo sharxa sharxan siiba sharxee cali alqaari leeyahay yubqii dadmaan yatruku bay kuba fasireen haddii ta kale laguba fasirana waxa dee ishkaalo kuba jirtaa ma jirto oo macnaa wuxuu leeyahay intan uu isagu qaadanayo ee uu waxa weeyaan soo qaatay iyo intan uu kaba tegay isaga waa wax dee mid kastaaba dalaalo gaara iskaba leeyahayoo waxaan uu maanta ka tegay aanu calaaqa lalahayn ku xidhnayn waxaan uu sheegay ee uu qaatay taasu mooyaane mid kale oo dee isku xidhan oo bal maalan waxa weeyaan isagu ma kal ma ikhtisaarinaya kaasunbuu ikhtisaarinaya intuu soo ikhtisaarsado waa in loo dee noqonaysaba dee ficil macno ahaan wax ka soocan intii uu kaba tegey kaas dee markaa xadiidka dalaaladiisi waxma noqonayso waata aan bukhaari aragnay in badan taqdiic inuu kuba sameeyu googooyu ikhtisaariyo kolba intii dee uu maqsuudkii baabka xadiidka wixii uu kaba faa'iidaysanaya hadduu doono uu kuba gaabsado bal haddaba markaa taa mar kale u ishaari doonaabe bal markaa waxa weeye taas saasay uguma banaan tahay baxaysu meelo laa takhtalifu an iskhilaafayn addilaalatu ama dalaalatu waa isla mid dalaaladu waa xadiidka dalaaladiisii iyo dee ifaadadii uu xadiidku faa'iideynayay macnahan aani waxa weya iskhilaafayn oo walaa yakhtalu aanu nuqsaamahayn oonu ku dhinmahayn albayaanu bayaankeeda xadiidka iyo macnihiisi xataa yakuuna ilaa uu noqdaba bal markaa si aanay dalaaladaasi isu khilaafahayn weeye almadkuuru waxaan la sheegay iyo walmaxduufu waxaa la gooyey bimansilati khabarayni laba xadiid mansiladoodba ay kuba sugnaadaan aw amase yadullu uu tilmaamo oo maadaka uu tilmaamayuu tusayo maa dakarahu waxan uu sheegay calaa maa xadafahu macnaa uu wixii meesha ka maqnaa isagiibaaba daliilu ah laga garanayaa laga fahmayaayoo ku tusaya waxaan maqan arrinka caynkaasa ayuunbuu isagu ninka caalimkii ikhtisaarin karaa uu kale markaa dee uu ikhtisaarsanayaa ee wax calaaqa isku leh oo hadhow marka in laga tago macnihii xadiidkuba laga yaaba tagayur ama isbedel inuu kuba imanayo ama dalaaladii nuqsaani ay ku imanayso isagu ma kala reebayo bikhilaaf iljaahili ninkii jaahilkaasi waa ka duwan yahayoo fa innahu qad yanqusu inuu nuqsaamiyaa la arkaa maa lahu tacalluqun wax isagu waxa weeyaan tacalluq uu ugu sugnaaday oo intan uu markaa sheegayo ama waxan uu kaba tegayo calaaqa la leh inuu ku iqgaabsado oo uu nuqsaamiya suurtagala oo maalan iyadoo dee istisnihii iyo wixii dee kaba horeeyey inuu kala gooyu kala reebo ayaaba suurtagala sianu yihi ka tarkil istisnaai istisnihi oo lagaba tegoyo waaba isagoo dee waxa weeyaan imaka cibaaradii laa yubaacu dahabu bidahabi ilaa sawaan bisawa isagoo ku gaabso ilaa sawaan bisawa kaba tago laa yubaacu dahabu bidahabi macnihiina markaa waa isbedelay suuradii banaanayd baa meeshii ka baxday waxan uu ka tegayna waxan ayuu ku xidhan yahay ama intan imaka uu sheegay buu kuba xidhnaanayaa isagii macrifo la-aantiisaa dhici karta inaanu waxaa uba garanoo oo inuu iskaba ikhtisaarsado kalam iskuba xidhnaa uu kala gooyo laakiin ninkii caalimka ahaa wax dee marka la eego looba qaadan karo marka intan uu sheegayo inta kale si waxay laba xadiid kale yihiinba oo mid kasta dalaaladiisi ay dhan tahay kana dalaaladiisi way dhan tahay inta kale uu ka tegayna dalaaladiisibaa dhan kacaynkaas ayunbuu isagu ikhtisaarsanaya saas daraaddeed buu ugu bannaanyay ninkaa caalimka ka kale si aanu ugu bannaanayn taasi waa masaladii ikhtisaarka iyada nafteedu waa cala saxiix buu ina yidhi oo dee culimmada qaar kuba tegaysaa jira in xadiidkii siisii lagu daayo oo aan marna haddii la sheegayana la wada sheego uun aan la kala googooyn taas barhkood qabo bal markaa taasi laakiin qowlka saxiixii kaa weeyo ninkii caalimka ahaa ee madrudatul alfaad yaqaana ee garanaya wixii macaanida bedelaya iyada inuu soo ikhtisaarsado oo waxaan dee ayaa way u bannaantao dee ninkaasna wuxuu ikhtisaarsanayaa waa waxyaalo aan bal maalan intan uu ka tegay iyo inta uu sheegaya aanay isku xidhnayn macna ahaan iskaga xidhnayn oo ay noqon kartaba laba khabar inay kala noqdaan xagga mid kastaba dalaaladiisu inay sideeda taam u noqonayso khalal aanu kuma imanayn dalaaladii iyo wixii noo faa'iidaynaya marka la kala reebo taasi waa riwaayadii waa xagga ikhtisaarka wa ama ariwaayatu bilmacna xadiidkii oo macno lagu wariyo falkhilaafu khilaafku fiiha masaladan alriwaaya bilmacnaa shahiiru waa mid aada u shuhuroobay macnaa aad buu macruufu yahay oo u shuhuroobay khilaafka la iskuba khilaafsan yahe waa bannaan yahay iyo ma bannaana bal iyo dee iyadoo aqwaal kalena ay jirto kollay tafsiil gelinaysa walaktaru culimada intooda badanna cala aljawaasi bannaani ay taasi bannaan tahay oo in macno lagu wariyaa dee waa ninkii ehelka u ahaa weeye isagune nin kale maahe waa ninkaa ilaa licaalimin uina yidhi taas inay u bannaan tahay aidan dee say suuradii horeba agtarkoodu iyo culimmada intoodii badnayd ay jawaaskaa ugu tegeen shardigaa horena iyaduu jiro ayay tanna aidan halkaasay u laabmaysaayo intoodii badnayd ay ugu tegayaan inay bannaan tahay alriwaaya bilmacna wuxuuhi wa min aqwaa xujajim adiladooda qolooyinkan ku tegaya riwaaya bilmacnaa xujooyinkaay xujaysteen iyo adiladay daliishadeen kuwa u xoog badan waxaa ka mid a alijmaacu ijmaaca lagu ijmaacay calaa jawaasi sharxi shariicati shariicada sharxigeeda la sharxo bannaani ay bannaan tahay lilcajami dadkii aan carab ahayn bilisaanihim luqadoodii in loogu sharxo ay bannaan tahay lilcaarifi kii garanayay bihi bilisaan bihada lisaan wey waa carabkooda iyo luqadoodaas faida jaasa hadday bannaanaatay alibdaalu bedelid waxa in shariicadii axaadiisii umuuraha la bedelo oo biluqati luqa ukhraa kale oo dad kale sidaa lagu gaadhsiiyaa waana tani ijmaace fa jawaasuhu bannaanidiisa ibdaalkaasi waa jawaasu hada alibdaali biluqati alcarabiyati carabida luqada carabeed bedelid laguma bedelo bannaanida ay bannaantahy awlaa min baabi awlaa ayay noqon wuxuu leeyahay horta culimada intooda badani waxay qabaan alriwaaya bilmacna laakiin ma aha in nin kastaaba uu macno kuba warinayo ee waa ruuxii caalimka ahaa ee garanayay madulatul alfaad garanayey garanayay waxa macnaha bedelaya taas bay u bannaan tahay xadiidka inuu macnihii uu kuba wariyo walibana culimadu halkan hadduu waxaan yahay axaadiisii lagu sifeeyey jawaamiculkelim ee rasuulka ilaahay wixii rasushii kale lagagaba fadilay ahaa ma khasaa'istiisii kaba mid ahayd dee ruuxna rasuulka ilaahay kalaamkiisii jaamica ahaa alfaadiisoo kooban macnaha badan lahaa hadduu idhaha mid lamidaan ka cabiraya taas ma gaadhiyayo waaba wax khasaa'istiisa iyadoo waxyaalaha jawaamiculkelim sidoodaa laguma daynaya alfaadaha iyaguna lagu cibaadaysto iyaga siiqadooda sida dee alfaadihii ma ka soo qaado adkaartii iyo tashahuudkii iyo adigoo alfaadahan dee lagu cibaadaysanayo sideeda looguma cibaadaysanayo iyaguna wax laguma cibaadaysanayo ahaydoo sidaa laguma daynaya xataa rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee ducadii ama waxa weeyaan dikrigii xagga hurdada oo kale allahuma innii aslamtu nafsii ilayka mar saxaabigii warinayey markii uu rasuulku u sheego aakhirkiisana ay ku sugnayd wa binabiyika aladii arsalta uu isagii doonay si uu xifdiyo bal inuu kuba celiyo ayuu rasuulka agtiisii intuu kuba celiya yihi wa birasuulika aladii arsalta rasuulku waa ka joojiyey leh wa binabiyika aladii arsalta waayo alfaadahan lagu cibaadaysanaya dee wax gaara ayay yihiinoo alfaadoodan bay ajri iyo thawaab iyo umuura ay kuba tacalluqaan marka bedelidda la bedelaa tii bay meesha kaba saaraysaayoo iyada bal taasna culimmadu waabay kaba saaraan ee wixii aan jawaamicda ahayn alfaadaha lagu cibaadaystana aan ahayn ee dee axaadiistii kale iyo tii ahayd ayay intooda badani qabaan inay bannaan tahay in macno lagu wariyo bal tafsiilana waa inoo dambeeyaan aqwaasha kalena waan arki doonaa marka haddaba waxyaalihii ay daliishadeen maxaa ugu badnaa culimmadu waxay ku ijmaacsayn iyada taasi waa ijmaac waayo de waxa weeyaan iblaaqii dadka la gaadhsiinaya shareicadii ayaa kuba sugan oo ku xasilaya axkaamtii shareicada iyo axaadiistii iyo qur'aankii iyo in loogu macneeyo loogu sharxo dadkii aan carab ahayn afkoodii dee ninkii garanaya afkaas ee dee kan kalena la garanayay taas looguba sharxa bannaan marka maxaa meeshii taa imanaysa kolkol dee mafhuum caam ahaaneed un baaba afkii loogu naqlinayaaye kol waas in axaadiistii la bedelayo qur'aankiiyo macnihii k lagu macnaynayo afkii kale se kol hadday banaanaatay af aan carabiba ahayn in lagu bedela ay banaanaatay oo lagu macneeya iyadoo luqadii carabeed un ay tahay lafdigiisii lafdi aan ahayn oo laakiin macnihiisii xambaarsan haddii loogu bedelo lagu bedelo dee taasna way banaanaanaysaa markaa min baabi awla ayay noqonaysaa suurada dambe waa khilaaf taa hore waa ijmaac oo iyadu waxa weeyaan wax dee khilaaf oo ku jira ma jirto laakiin tii khilaafkayd waa tan dambe ee markaa waa dali adiladii ay daliishadeen qolooyin kale alriwaaya bilmacna way banaantay kuwaas baa kuwa ugu xoog badan kaba mida waqiila waxaa la yidhi banaanaanaysaa في المفردات الفاaظha فrdiga ama مفradaadka dun المرakaبaaت waxyaalaha laistarkiimiyey kuma banaana oo tana waa qowl oo maxaa waa تfصيil uu kuba sugan yahay الriواaية بالmacnaa way banaan tahay laakiin maaha si guud xataa ninkii caalimkaa si guud uguma banaaneen alفaadaha مفradka waa lafdiyada keliya lafdi keliya sade bel mثalا dahaba iyo wax lamida jaa iyo umuura caynkaasa alفaadaha مفradaadka kelimaadka keliya ah ayaa kelimadii de inta badan waxaaba la heli karaa walo haddana furuuq ay udhaxayn karto oo laba yidhaaho laba lafti oo si kastaba isku macnaa in luqada laga helaa way adagtay haddana labadii lafti ay isku macnaa habaan noqdeene laakiin furuuq baa udhaxaysa un waxyaalo lagu kala farqinayo khasaais ay kala yeelanayaan baa jirta haddana lafdigii lafti keliya la mid ah in loo helaa way sahlantoo lagu fasiro oo lafti markaa waxa weeyaan oo imika dee jaa-o oo kale haddii halkii jaa ata ay timaado waa lafdi mufrada waana lafti lafdigii bal xaggii macnaha markaan la qabaynayno kolaba mid ah taas baa bannaan laakiin markay noqoto jublooyin laysu geeyey hadal laystarkiimiyey isagu dee tarkiibkan baa kollay khaasiyo kale laba imanayo in tarkiibkii tarkiib isna wada dhan oo lamida waxa weeyaan la helo ayaaba sucuubo aan sii hore ku sugnayn baa ku suganoo markaa ma banaana waxyaalihii kalamkii murakabka ahaa ee laakiin mufradaadka waa alfaadaha keliya ayay banaantay in macne lagu wariya taas waa qowl muqiila waxaa la yidhi inamaa yajuusu wuxuu kaasi u banaan yahay liman yastaxdiru ninka xaadirsanaya ee xifdisan allafda lafdigii waliyatamankana si ay u matarsado ee ku tasarufi karaya alfaadiina waa hayaa alfaadihii lamidka ahaydna macrifu u leeyahay taas bay u banaan tahay nin aan lafdigiiba haynoo iloobay macnihii aan hayn xadiika me lafdigii aan hayn inuu xadiidka macno ku wariyaa ma banaano waa qowl qowl kaleo muqaabilkiisii waa kan waqiila waxaa la yidhi inamaa yajuusu xunbaabuu banaanaanayaa xagga marka leega ariwaaya bilmacnaa liman shaksigii kaana aday yaxfadu mid xifdisan alxadiida xadiidka oo fanasiya iloobay lafdahu lafdigiisii iloobay wa baqiya uu hadhay macnaahu macnihiisii murtasiman ay muntaqishan weeye mid ku dhegan weeyaan oo fii dihni maskaxdiisii waa ku jira dihnigiisiibuu macni ah marka la eego macnihiisi agaa gu baaqayo macnihiisi waa garanaya laakiin alfaadii baa qaar uu iloobo oo alfaadihun baabu kale iloobay falow kaa waxaa u sugan an yarwiyahu bilmacnaa inuu macno ku wariyo waa qowl wajiha kani limaslaxati taxsiili اlxukm waa xukum xasilitaankiisa la xasishado bacnaa lagala soo baxo laga qaato xamilu min alxadiidi taas maslaxada jirta si loo helo oo loo xasishado bikhilaafi man shaksi laakiin khilaafkii kaan aaday mustaxdiran lafti nin laftigiisa ayo kaasi umama baahna weeye baahi baaban jirin oo qowlkana muxuu leeyahay ninkii xadiidka xifdisnaa macnaa xadiidkii waa garanayaa macnihiisiina wax ka maqani ma jirto laakiin alfaadihii baanu markaa imika soo wada xaadirsan karayn oo alfaadihii buu kala iloobay macnihiise waa macno uu hayo xadiidka macnihiisii oo dee way dhacdaa kolkol axaadiiaan sideedii uma hayno haddana haddaad silaa laftigeedii sheeg alfaadihii ama jumlooyinkii qaar aanad xusuusnayn ama dhici karto adigu adigu shaki ishkaalkaagaba yimaado xaggaa sheegitaankeedii haddaba ninkii xadiidka macnihiisu dihnigiisii murtasim ama muntaqash uu ku akaxaa ku naqshadaysan ku qoran macnaa hagaag ugu jiro hagaag u garanayo laakiin lafdigii ilowsan ee xadiidkiina kollay waxaa loogu baahanayaaba maslaxa weyn oo in axkaam lagaba qaato wax lagalaba soo baxo si haddaba maslaxada taxsiil ulxukmi min loo helo ninkaasi inuu macnihii xadiidkii kuba wariyaa way u bannaan tahay laakiin ninkii xadiidkii hayay dee muxuu uga baahan yahy inuu macno ku sheego laftigiisan uu hayo xifdisan yaha ku sheego oo isagu baahitaa loo qabaa maba jirtee halkan baahi baa meeshii timi maslaxadii taxsiilulxukmi baa timi kanse maslaxadee imaka meesha inagaga maqan inagu dhaafaysaa ma jirto taasna waa qowl caliyulqaari iyo qolo in ay raajix yeelaan sheekh wuxuu uhi wajamiicu maa taqadama haddaba aqwaalaha isu wadageeyo waxaa inoo soo horumaray dhammaantii yatacallaqu wuxuu ku tacalluqayaa biljawaasi badnaani iyo wacadami laanti ma aha keebaa roon ma sidaasaa mudan ma aha ee ma bannaanye mise ma bannaano waa banaaye ama ma bannaana taas bay umuurahaasi ku tacalluqayaan walaa shaka shakina kuma jiro ana alawlaa sida mudani taasi waa bannaanida uune laakiin waxa mudani inuu yahay iiraadulxadiidi xadiidkii oo la soo arooriyo bialfaadi alfaadiisii lagu soo arooriyo duuna tasarufi fii iyadoon lagu tasarufin oo iyada bal waxa weeyaan taasi waa dee ma banaantay mise ma banaanuun bay ahayde haddaan leenahay seebaa roon see seebaa mudan iyada shaki kuma jiro in xadiidka lafdigiisii oo lagu soo arooriyo waa dee alfaadii man uutiya jawaamica alkalim alfaadiisii oo dee had iyo goor tasarufka lagu tasarufaa waxaa dhici karta inuu isbedel iyo waxyaala iyo adugu dee umuuro badan ay meesha kagaba baxaane iyadoo xadiidka laftigiisii lagu soo arooriyo oon lagu tasarufin loogu tasarufin ikhtisaar loogu tasarufin riwaaya bilmacnaa taasi inay ta mudan tahay ina shaki kuma jiro saasaa mudan buu leeyahay qaala alqaadi ciyaadun qaadigii ciyaad baa idho horaan kitaabka xaggiisa hore ugu soo aragnay waana kitaab musalaxa ayuu leeyahay inu hore usoo marno kutubtii de waqtiyadii hore la alifay ahaa yambaqii waxa mudan macnaa waxa haboon weeye ama waxaaba laazima imaka maanta sadu baabi riwaayati bilmacnaa alriwaaya bilmacnaa ama macno oo wax lagu wariya albaabkeedaba in la xidhaa la awdaa oo macnaa layska joojiyo o la idhaha macno lagumaba warin karo muxuu sheekhu taa u yidhi lianlaa yatasallada si aan ugu dhiiran man shaksi laa yuxsinu aan fiicnayn ahayn oo dee sa macrifada maba laha ma garan karo waxyaalihii macaanida bedelayay wixii dee waxa weeyaan madulaatulafaad hagaag uma garanayo taas isagu ma sugayo ma fiicnaynayo oo weliba haddana ah waa jaahil murakababa lagu tiriyo minman duul ka mida ama yadunnu malaynaya annahu yuxsinu isagu wuxuu isleeyahy aqoon baad leedahay macrifaad leedahay caalim baabu isu haystaa laakiin ma aha taas macrifadaasna ma aha waxana hadduu islaam macno ku bedel doorin baa xaggiisa kaba dhacaysa haddaba kacaynkaasi si aan uguba dhiiran oo ujeedada haddii la fura laidhaa way badnaan tahay dad badan baa jiro dee iyagoon macrifo lahayn soo haystaba xataa iyaga naftoodu inay macrifo leeyihiin aan lahayn waqtiyadoodii bay taa lahayn waa qarnigii dhexaad wuxuu leeyahay iskaba daa bal qarniyadeedan waxa weeyaan la arka kaa iyagu ay ku tirinayeen inaan waxa weeyaan wax fiicnayn ahayn la arkaa akbara culamaha casrinaba inuu dee ku dhawaado xagga heer ahaan bal marka lianlaa yatasallada man laa yuxsinu oo miman duul kamida yadunu malaynaya anuu yuxsinu isagu laakiin isu haysta inuu waxa weeyaan fiicnaynaya mucaliqan baa wahum fi hada alcasri lilasafi kaiir buu kaba cabireen kama waqaca sii dhacday likaiirin in badanoo min aruwaati ruwaadda kamida qadiiman zamankii hore iyo xadiian macnaa in badanoo ruwaaddii kamida ayaa zamankii hore iyo zamankii dambaba la arkay iyagoo dee intay islaaheen malaa islaaheen waxba dee iyagu naftoodii u malaynaya badni fiican waxbaba garanaysaan oo macno intay kuma wariyeen ama ikhtisaar la yimaadeen wixii fasahaadiyeyba adigu fasaadiyo fasaad xaggoodii kaba yimi bal haddaba si aanay taasi u dhicin yatasalladana macnaa yajtaria weeye aanu ku dhiiran oonu ku dirmin kacaynkaasi haddii dee la furo albaabkii riwaayada la furo si aanay taasi u dhicin in laba xidho baabkaasoo la idhaa may macna laguma warin karo taas baa haboon buu leeyahy walow dee ay alriwaaya bilmacnaa ninkii ehelka u ahaa kollay shibha ijmaac ama intu ay ku dhowdahay dee khilaafaba jire si waxay dee intoodii dee caamadoodii ay ku tegaysa banaanideed wallah muwafiq fain khafiya hadduu bal halkaasna waxaan kaga baxaynaa alriwaaya bilmacnaa ayaa ikhtisaarka iyo wixii la ku tacalluqsanaa markaa masaladii aan sheegaynay xagga xadiidka taqdiicuhu cala alabwaab oo kollay dee nooma soo dhigane waa kan waa laakiin maxalkeed eh macnaa taqdiicu cala alabwaab waa dee ikhtisaarkii un qeyb kamida weeyo ikhtisaarkii waxay noqonaysa de inagoo kaloo xadiid intii aan ugaba baahnayn soo qaata taqdiicu calabaadna waa tasaaniiftii oo waa dee nin musanifa sida bukhaari oo kale iyo raggii la midka ahaa ee dee axaadiidna kolkol bay xadiidka keliyi uu dhowr xukum oo kala duwan oo dhowr baab kala gelaya ama dhowr mawduuc kalele ayuu xadiid keliya kulansanaya mar kastabana haddii ay soo arooriyaan ay waxa weeyaan balaarka kitaabkiibaaba weynaanaya marka waa googoyn la googooyo kolba xadiidka intii baabkan munaasibka ugu ahayd ama xukunkan markaas baa dee hal baabkan aan ugaba jeednay inaan ka qaadaneyn ama amaan u daliishano u munaasibkahayd oo lasoo qaato baabkii lagu sheego intii kalena la iska daayo oo lala sugo marka baabkii u munaasibka ahaa iyo mawduuciisii laba gaadho oo kale markaa hadday bannaanaatay ikhtisaar kaasi ay bannaanto ninkii caalimka ahaa tanna waa min baabi awlay noqono waayo xaajadeeda aada u daahira iyada maslaxada ku suganna aad bay daahir u tahay bal markaa min baabi awla ayay noqon taqdiicuhu cala alabwaab ee khaasatan ninka abwaab iyo waxyaalahaas kitaab uu dejinaya xadiidkii ku ikhtisaarsanaya kolba intii baabkan uga munaasibka ahayd ku gaabsanayaana waa nin caalimo uu ninka aqoontaale weeye uu dee kitaabka caynkaasa kuba dejinayo oo markaa loogama baqanayo isaga waxyaalaha kaa jaahilka ah ee dee waxaan wixii wax bedelayay aan garanahayn ee fasaad uu kaba imanaya ama khalalgoyntiisa loogama baqanayo isaga kan oo looga amibaalayo mibaabi awla ayuu noqon fain khafiya hadduu qarsoonaado almacnaa macnihii uu qarsoonaado biankaana waa inuu yahayba oo macnaha waa macnihii lafdigu isagaa sii fasiraya biankaana inuu yaha lafdu lafdigii waayo anwaacdii xadiidka ay noo socoto waa qaybihii xadiidka ay noo socoto halku dee canaawiin kaba dhigalna waa kitaab aada u mukhtasara oo imanka aad cunwaankaa hore hadduu dee cunwaan ama fasal oo kale alriwaayatu bilmacnaa iyo ikhtisaar halkan kalena gariib alxadiid oo kale waa kitaabkiiba mukhtasare ee laakiin waa kan oo waa laakiin anwaacdii buu inoo tirinaya xadiidka qaybihiisii ahayd marka wuxu uhi fainkafiya hadduu qarsoonaado almacnaa macnihii lafdigani lahaa bianka sababtuu qarsoonaanaya waa maxay biankaana inuu yaha lafdu lafdigii mustacmalan mid la isticmaalay oo mid la isticmaalo u yahay biqilatin yari oo macnaa lafdigani waa lafdi luqadii carbeed kuba sugane laakiin isticmaalkiisaa yar oo inta badan lamama isticmaalo lafdi gariiba weeye xadiidkiina waa ku sugan yahay haddaba hadduu lafdigu kaa yahay ixtiija waxaa loo baahanayaa si lafdigaas macnihiisa loo ogaado ila lkutubi kutubtii baa loo baahanayaa almusanafati la alifay fii sharxi lgariibi lafdiga gariibka ee axaadiista dhaca sharxigeeda iyo macniintiisa kutubtii loo dejiyaa loo baahanaya halkan wuxuu kaba hadlayaa gariib alxadiid laakiin horta gariib horaan soo maray mid oo wax sanadka ku tacalluqsanaayo xadiidkii raawi keligii la gooni noqday kaasi buu ahaa tani waxa weeyaan waa xaggii alfaada qaraabadii kuba sugnayd ee kutubtan kutub ulgariib la yidhaaho ee barhkood sheekhu inoo ishaari doono culimmadu ay dejiyeenoo waa alfaadaha macnahoodu uu qarsoon yahay dadka agtoodana qariibka uu kubayo isticmaalkeeda uu yar yahay ee marka xadiidkii dee ay aad ku aragto o aada u baahanayso cid lafdigan macnihiisii kuu sheegto oo kuu sharaxda ne alfaadaha qaarkood waa alfaada iska cadcad iska waadixo oo kale oo bal markaa aan u baahnayn taasoo bal matalan xadiidkii inama alacmaalu biniyaat oo kale iyo dee waa alfaada bunya alislaamu calaa khamsin waa alfaada cad lafdi qariib kuma sugna laakiin haddii markaan idhahdo naha can ilmusaabanati walmuxaaqalati rasuulka ilaahi musaabanadiibuu dadkii ka nahayay muxaaqaladiibuu ka nahayay maxay musaabanada tahay muxaaqaladu maxay tahay baa kugu imanaysa markaa taas buu sheegayaayoo haddii lafdigii macnihiisi qarsoon yahay markaasaad yeelaysaa halkeed ka helaysaa wuxuu leeyahay markaa waxaa loo baahanayaa kutubtii culimadu ay u dejiyeen waxay inooga tegeen ma jirtee de waa inagii un inaan ka faa'iidaysano aahaartood iyo waxay inoogaba tegeenna wax kasta way inoo dhameeyeen be gariibka muwa alfaadaha gariibkaa caddaynteeda iyo sharaxeeda loo dejiyay markaa kutubtaasna maxaa ka mida waa kan ka kitaabi abi cubaydin alqaasim ibni salam waa imaam aada u macruuf ahaa qarnigii labaad raggiisiina ahaa oo waxa weeyaan kunyadiisana ku shuuroobay oo laba boqol iyo afar iyo labaatankii hijirada ayuu waxa weeyaan dhintay qaasim ibnu salam baa la yidhaha laftiga dambena waa shadan yahay salaam kolley nin abuu cubaydato isku dabaqa uun yihiin oo sanageeridana waxoogaa yarun ay kala horreeyeen oo isaguna qariibna leh in xagga luqadana isagu u badsaday ninkani culum kala duwan ay luqadu ka mid tahay ayuu kulansaday oo waa nin markaa kaba cilmi badnaa xagga marka le aduu dee jaanib kastaba kaga mudnaa isaga oo abi cubaydata la ydhaha ka macmar ibnu musanaa la ydhaha waayo hadiyo goor aad bay isugu dhow yihin kunyadii baa isku mid ah abi cubaydin iyo abi cubaydata kolkol magacyadoodii maba imanayaan kaa abi cubaydata la ydhaha isaguna qariibya waa leeyahay xagga luqada ayaanay dee aqoontiisa badani ay tahay xaggan kale ninkani laakiin si kastaba ninkana ugaba mudnaa bal abi cubayd waqad rataba muxuu wahuwa kitaabkiisu hayru muratabin waa kitaab uu kuba daalay oo sanadan badan uu qorayay laakiin dee cilmi kastaba marka la bilaabayo kollay isagoo yar buu ku bilaabmaa walow dee isagoo aada u tatabucay oo in badanna laga faa'iidaysto culimadii ka dambaysayna ay ictimaadsadeen haddana muu tartiibin oo kutubtan qariibka inta badan way tartiibsan yihiin oo dee kitaabku xataa toban mujalad hadduu yahay markaad kelimadii ka doonaysa qariibkahayd ee inuu kuu sharxayay markiiba dhib yaraan baad kaga helaysaa xuruufta iyo xarafkeedii unbaad doodanaysaa halkii xarafkeedii oad heli markaas laakiin kitaabkiisa sidaa umuu tartiibin oo san dee kutubta luqadii waxyaalahay u tartiibsanta oo ma tartiibsanayn waqad rataba waxaa tartiibiyey ashaykhu muwafaq اdiin ibnu qudaama waa imaamkii macruufka ayna qudaama markaa sheekha ibnu qudaama tartiibiyayoo cala lxuruufi xuruufa ujeedadu markaa kitaabkii wax kale kuma kordhine uu habeeyey uu si dadku ay uga faa'iidaysan karaan u fududaato si looga helo wixii maqsuudka ahaa ama looga faa'iidaysto xuruuftiibuu san dee kutubta luqada aragna ama kutubtan qariibkuna sidooday ku alifantahe xuruuftiibuu ku tartiibiyo wixii horta alif ka bilaabmayay wixiise adigu xataa dee ba'di wixii adigu xuruuftiibuu kala saaray taawey waajmacu minhu kitaabka abi cubayd qaasim ibnu salaam waxaa ka kulmin badan oo ka waasacsan weeyo dee marka la eego alfaada qariibkee uu kulansaday ay ka badan tahay minhu kitaabu abi cubayd ibn ilharawiy waa nin la kunyaa laakiin aad buu ugaba dambeeyay abi cubayd axmed ibn maxamed baa la yidhaha oo afar boqol iyo kowdii buu dhinto oo laba qarni oo dhan baa udhexeeya abu cubayd ibn ilharawiy oo haraad meesha la yidhaha loo nisbeeyey walow imaamkaas baa isla haraad ka soo jeeday waqad ictanaa bihi waxaa kitaabkan u cinaayooday oo isagana dib uga shaqeeyey alxaafidu abu muusa almadiniyo xaafidka abu muusa almadini la yidhaaho oo isaguna qarni iyo adigu laba qarni in ku dhow isaga ka dambeeyey ninka ama qarniyo wax ayaa kitaabkii dib ugu cinaayoodayoo fanabtabi caleyh waa baadhbaadhay fanaqabuu fi lbilaadi macnaa baadhbaadhoo daydayo sosocda imanka halkana inta badan fi baa kaba dambaysa sidaa qur-aan kaba dhacdae laakiin waxay shuraaxdu yidhahdeen halkan macna ictiraad baa ficilkan la dimisiiyo waa fanabtaba muctaridan caleyhi isagoo dee umuuraha qaarkood ku bishinaya waa kitaabka haliyo goor ictiraadkiisuna waa khidmo kitaabkii loo khidmeeyey un sharaxiisu waa kitaab khidmo loo khidmeeyey un haddaba tanqiib isaga ayuu u baadhbaadhay isagii baxiyey isagoo dee wixii ictiraad u baahnaana isagii kuba bushinaya wasadraka waxna wuu haleeshiistayoo macna ziyaadu kuba daray oo alfaado dhaafay iyo waxyaalena waa ku siyaadiyeyba oo balkaas abi muusa almadini isagiina raggii qariibka alifu tilmaa ragbu way badan yihiin laakiin yar buu inoo ishaarayaay walizamaqshariyi zamaqshari waxaa u sugnaaday kitaabun kitaab ismuhu magaciisu alfaa'iqu faa'iq yahay fii qariib alxadiid xasanu tartiiba oo tartiibtiisa ay fiicanto macnaa ninkan macruufkee zamaqshari la yidhaahee mufasirkana ahaa luqawigana ahaa xaggan dee naxwad iyo waxyaalahaasna aqoonta aada u sarraysa luqada carabeedku ah waana nin cajamiya xaggan ra'yi ahaan iyo ayuu dee nin muctasiri ahaayo taas macruufku kuba ahaa ma isagaaban qarsan jirin bal ninkaasna wuxuu leeyahay caalimka ahaa kitaab faa'iq la yidhaaho waa madbuuc kitaabkiisu maanta oo waa kitaab madbacaysan oo xasanu tartiib tartiibtiisu ay fiican tahay oo si fiican u tartiibsan oo tartiibtiisu ay fiican tahay uma jamaca aljamiica bal zamaqshari iyo wixii ka horreeyeyba raggan uu inoo magacaabaya rag badan oo kale oo iyaguna kutub lahaa waa rag badan oo kale oo khadaabi iyo ibnu qutaybe iyo rag badan ay kaba mid yihiin oo kolley muqadimada ibnulasiir ninkii arkaa uu ku arki kara daalacda oo arki karo dadka caynkaas ee taaliif xagga qariibka u dejiyey haddaba dhammaan wixii isaga ka horreeyey uma jamaca waxaa jamciyey isu geeyey aljamiica kutubta hore wixii kuma sugnaa oo kitaabkani masalan abi cubayd alharawi alghariibeyn baa la yidhaahaayo kolley isagana la madbace waxaanay hariibeyn looba yidhi waxa weeye ama qaybbaa laga madbaceeye qariibka xadiidka iyo qariibka qur-aankaba alfaadaha iyaguna qariib laguma tirinayo usii baahan in la idaaxiyo qur-aanka ayuu isu geeyo labadoodu ku jamciyey taas bal marka haddaba kutubtaa ka horreysay wixii ku sugnaa ee alfaado qariiba ahay axaadiista iyo dee mawquufaadkii aasaarta dhacday waxa isu wada geeyey ibnulasiiri imaamkii in asiir mubaarak ibnu moxamed waana saddexdiina ilmo asiir mid ahaan weeye waana ninkan dee kitaabkan jaamiculusuulkii xadiidka ana nin kale weeye waa ninka muxadiska fi nihaayati kitaabka nihaaya la yidhaaho wa kitaabuhu kitaabkiisa nihaaya ashalu lkutubi kutub oo dhan ama kutubta qariibka ka ugu fudud weeye tanaawulan xagga qaadasho iyo ka faa'iidaysiyo wax kala soo baxiyo taas isagaa ugu sahlan maca icwaazin baahin qaliilin yar oo uu ku baahinayo fi oo figiisa ku sugan iyaday jirto oo ujeeddadu dee waa kitaab bashardejiyey uun wax dhaafayaa jirta walow intii badnayd uu ku sheegay icwaajna asalka hore ixwaaj weeye waa baahin wax ku baahinayo macnuu waxa weeyaan meelaha qaarkood inuu dhammeeyo oo u seedii u taam yeelo ayaan dee jirin oo aanu dhammayn oo markaasaad u baahanaysaaba meelo dee aanu dhammayn oo halkii dee wax ay ka maqan yihiin ama kutub kale u doonto amaad baxsido taas buu kuu baahinaya iyadoo waxoogaagaa yari ay jiraan oo meelo qaarkood aanu hagaag u taam yeelin waxyaale markaa dhaafay ay jiraan waxyaale dhaafay ay jiraan waa kitaabka ugu kutubtaasna ugu jaamicsan xagga marka la eego tanaawulka iyo kafaa'iidaysiga iyo qaadashaduna ugu sahlan kolle kitaabkaasna waa kitaabka dee maanta culimmadu ay aada u ictimaadaan waayo shan mujalad ayuu ku madbacaysan yahay bal ninka isaga kitaabkaa haysta waa nin haysta uun sharax kooban oo axaadiistii si guud ay u leedahay oo haddaad kitaabkaa haysato kolley sharax kooban baad haysataayoo aan kitaab ku koobnayn sida bukhaari iyo muslim iyo kutubta shuraaxdoodii guud ahaanba axaadiistii ku wada sharxayo laftigii kugu adkaada aad ka helayso macnihiisii iyo sharaxiisii dee haaliban waa kan sheegaya alfaado kolley dee dhaafaysaa way jirayaan wainkaa balkaasi haddaba waa qariibkii xadiidka marka kuwaasi waa qariibulxadiid oo xaggii alfaada wainkaana laftu lafdigu hadduu yahay mustacmala mid la isticmaalo bikasratin si badan loo isticmaalo oo lafdigani maaha kii hore qariibku wuxuu ahaa isticmaalkiisa laba isticmaalo ayaa naadir ah tan baa keentay in macnihiisii la garan waayo kan lafdigii in badan baa la isticmaala waa lafdi macruufa oo xaggaa lafdigu marka la eego waxba kama taagna qarsooni kagama sugna laakiin fii madlu marka la eego bal hal jumladan uu la socday iyo xadiidkan uu halku kuga yimi ama tarkiibkan madluulkiisa uu ku tilmaamayo waa macnihiisii halka loogala jeeday ayaa diqatun qarsooni ay kuba sugan tahay lafdigu waa lafdi iska macruufa laakiin halkan waxa loogama jeedo iyo macnaha uu halkan ku leeyahay ayaa khafaa ama qarsooni ay kuba sugan tahay iyada kaa ixtiija waxaa loo baahanaya ila lkutubi kutubtii almusanafati la alifay fii sharxi macaani اakhbaar axaadiista macnaheeda cadaynteeda oo dee markaa sharaaxdii waa alfaadihii halkan ishkaalka uu kaba imanaye maqsuudkiisa iyo ama dalaalada lafdiga haddaad goonihii mufradadiisa u qaato waad iska garanaysaa laakiin waa dalaaladiisa uu halkan tilmaamayo ayaa ishkaal uu kuba sugan yahay marka caynkaasa xageed ka helaysaa kutubulqariib taa kama hadlayso ee kutubtan shuraaxda ah ee waxa weeyaan macaanida akhbaarta sharaxeeda ah ayaa loo laabmayaa buu leeyahy iyo wa bayaanilmushkili mina ka ishkaalka galay cadayntii horta badan shuraaxi si guud waxa weeyaan sharaxi macnihii ama xadiidka wixii laga qaadinaya way caddeeyaan haddii cibaaro mushkila oo ishkaali ay kuba sugan tahayna waa tan intooda badan ee shuraaxda qaarka khaasatan hagaag u taama ee xadiidka jaanib kastana kaba eegeysaa way caddaysaa kutub gaarina way jirtaayoo dee kutubtan sida sharxu mushkil aasaarka uu leeyahay ragga ninka inoo tilmaami doono imaamka daxaawi la yidhaahoo kale oo axaadiisii markaa daahirkeeda ishkaal uu kuba sugnaa uu kuba caddaynayo kolleyda dee isagu la ikhtisaariyo kii mukhtasarkiisina laga sii ikhtisaariyo walow dee mukhtasaraadkii isagii ay madbuuc yihiin maanta balkaasna way jirtaayo macnaha waxa weeyaan laftigii qariibkaa ee aan aada loo isticmaalayn kutubulqariib baad kaba heli laakiin macnuhu hadduu lafdigu lafdi caadiya iska yahay laakiin halkan macnaheeda macnaha meeshan uu leeyahay ishkaal uu kuba sugan yahay kutubtan axaadiista macnaheeda cadaysa iyo shuraaxdaas iyo kuwan iyagu waxa weeyaan khaasatan waxyaalaha mushkilkaa kaba hadla ayaa laga helayaa u doonanaysaa waqad aksara way badiyeen alaimatu aimadu min atasaniif fi dalika xagga sharxu macaani akhbaar waxa weeyaan iyo wabayaan lmushkili minha kutubtay u dejiyeenee umuuraha kaba hadlaysa culimadu way badiyeenba kadaxaawiya walkhadaabiya wabni cabdilbar waayrim iyo isagaba dee xaafid iyo rag lamid aad bay dee kutubta taa ugaba hadleenoo bal marka adigu waxa weeyaan dalaaladii baa kolna qarsoonida kuba sugan iyo lafdigan oo qariibay kaba iman oo kutubulqariib baa kaba hadlay kolna lafdigu waa lafdi iska macruufe laakiin isticmaalkiisii halkan laba isticmaale ama macnihii uu tilmaamaya ishkaalu kuba sugayo sharaaxdan kale ama qaybtan kale iyagu dee macaani akhbaar ishkaalka ama dee mushkilka sidaa dee kaa daxaawiyo kuwa la midka ayaad kaba helaysa ad ula laabmaysaa buu leeyahy uma aljahaalatu jahaaladii biraawi waayo waxa inoo socotay weli ducuuntii tobanka ahayd inoomau dhammayn inahani waa istidaraad ahaan bay u yimaadeen oo xaggan alriwaaya bilmacnaa iyo qariibka iyo waxyaalahaasi waa dee ducuuntii lamay socon ee waxaa munaasabada keenay markuu musaxafkii iyo muxarafkii inoo soo sheegay ayuu de waxyaalaha tasriifkiiyo taxriifku kala yimaadaan waa takyiirkan dadku qaar ay kuba dhaqaaqayaan iyo waxbedelayaan ama macne ay kuba warinayaan waxyaalo saasay kaba iman ama ikhtisaaro ayuu munaasabada u sheegay masaa-isha dee iskaba fiqiga ahayd haddana wuxuu inoo raaciyeyba dee qariibkii iyo bal taas buu inoo raaciyey ee imaka arrintii hore ahayd waxyaalaha xadiidka loo celiyo faqad sababtii ahayna bacni raawigiisa ama kuba yimi ah ayuu bal markaas inoo socotay toddoba sababood waan soo aragnay istiraadaadkan imika iyo waxyaalahan kale u inoo raaciyena waa kaan soo sheegno munaasabadaas ayuunbuu uga raaciyey sababkii sideedaad weeye wuxu uhi hadda wasima aljahaalatu jahaaladii biraawi raawigii laga jaahilka ahaa wahiya sababu haaminu sababkii sideedaad weeye fa dacni xagga dacniga bal axaadiista kuba imanaysa ee laba dacniye wasababa ale daahirka halkan waxaa lawowda in la gooyo ama de haddii kale aan hadalkaa hore iskaba ridno suma aljahaalatu jahaaladii biraawi raawigii laga jaahilka noqonaya ayaa iyadna asbaabihii dacniga ka mid ah wahiya sababu thaaminu fi dacn sababkii sideedaad weeye xagga dacniga wa sababuhaa sababteedna amraani waa haddaan isnilaa hadalka iska wada ride laakiin siyaaqii ay inoogu socday kalaamkiisii hore waxay ahayd halkan wowdu inaanay kuba sugnaano markaa iyagaan iskagaba khabarno oo ay cibaaradu inoo noqoto suma aljahaalatu biraawi wahiya sababu thaaminu fi dacni sababuhaa amraani waxa sababteedu ay tahay laba amar waa kuwii waaweynaa weyan kolle waxaa dhici karta dee sida uu inoogu soo caririnaya haddii la doono umuro kaloo tiraa waa sabab kaleba meesha inaan ka fahmi karna ka arki karna axaduma labadaas saba mid ahan oo ujeeddadu waxa weeye horta raawigii xadiidka warinayey haddaan la garanahayn dee ina waxaynu soo marnay ninkan xadiidka warinayaa waa inay cadaala u sugnaato cadaalo ay u sugnaato markaasaan xadiidka aqbalaynaa dardi fiicanna leeyahay ninkii kol haddaan la garanahayn dee cadaaladiisina lama garanayo cadaaladii ma sugna oo maba garanayno dardigiisii maba garanayno marka taas baa keenaysa xadiidkiisii horta in la celiyo iyada waa mid iminka muxuu inoo sii sheegayaa maxaa jahaalada keena ninka maxaa loo garan waayaa ninku muxuu u noqdaa dee nin aan la garanayn asbaabaheedu maxay tahay tiibuu inoo sheegaya laakiin xagga in la celinayo sababta waxa weeye ruuxan aan isagii la garanayn cadaaladiisina lama garanayo xadiidkana waxaa shardi u ahayd raawigani inuu cadli yahay daabidna yahay si uu markaa rijaala saxiixa u noqdo ama dee xasanka xadiidkiisii bal markaa dee tiibaan jirin saasaa loo celiyey ma aha sadqad sanadkiisa ay wax ka dhaceen bal markaa laakiin maxaa keenay jahaalada tiibuu sheegaya wa sababaha sababteedu amraani laba amar weeye axadumaa labada amar mid ahaan ana raawiya raawigii qad tagfiru inay badnaataa la arkaa nucuutu awsaaftiisu waa sifaadkiisa iyo waxyaalaha isaga lagu sifaynaya calaamo isaga u ah oo min ismi magaca aw kunyatin kunyaa aw laqabin aanaysa aw sifatin ama sifo kaluu leeyahayba aw xirfatin shaqaa aw nasabin nasabba fayashtahiru wuxuu ku shuuroobi bishayin shay minhaa nucuuda ama sifaadka iyo waxyaalaha isaga calaamaadkaba u ah kaba mid ah fayuskar waxaa lagu sheegayaa bigayri mashtuhira bi wixii lagu shureeyey ama bigayri mashtahara bi wixii uu ku shuroobay waxaan ahayn liqaradin qarad baa loogu sheegay min alaqrad kol kol ikhtisaar baaba iskaba jirta kol kol tafanu baa ninkiibaa kolbay si magaciisa soo noqnoqonaya badan buu doonay ninkii sheegayey inuu kolba dee mid kuba sheego had iyo goor aan wax kale ku celcelin kol qarin ninkiiba la qarinayo dacfigiisa jirta adigu waa qarad min alaqrad fayudanu waxaa loo malaynayaa anahu ninkani aakharu mid kale inuu yahay oo fayaxsulu markaa waxaa xasili aljahlu bixaalihi in xaalkiisaba la gara waayo tani waa suurad oo muxuu leeyahy suuradan bal shaksi ama raawi ruwaadii kamida ayaa wuxuu faat badan magaceynu inagu calaamo iyo sifo inoo yahay kunyo haddaad leedahayna kunyadna waa wixii aabba ama hooyo kuwa bilaama abu fulan iyo umu fulan waa kunyo laqabkuna waa naanaystiiba bal waxa weeyaan ninkan ayaa wuxuu leeyahay waxyaalo kala duwan oo dhammaanba isaga dee sifaad ama nucuud isagii uba ah magac buu leeyahay nisbaaba jirta shaqo uu leeyahay oo uu qaban jiray loo nisbeeyeysta albaqaal iyo wixii lamidka alxadaad iyo ama taasoo kale ama nasabkiisa